بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله القاacdaة الثaaniyaة qaacidadii labaad waxa weeye baabu الصifaati awsacu min baabi الأsmاء baabu صifaati صifaadka baabkoodu awsacu waa ka ballaadhan yahay min baabi الأsmاa magacaanta baabkeedii waxa uu sheekhu yidhi raximah اllah baabka صifaadku waa ka ballaadhan yahay baabka asmaada sida uu uga ballaadhan yahayna waxay tahay sifaadku iyagoo sidooda ah sifa ahaan dee way u soo arooreen fi lkitaabi wasunna waana loo sugayaa iyagoo afcaal laga qaadanayana afcaasha ilaahay qaar ka mida ficil walba sifa lagama qaatee way u soo arooreen oo yacnii afcaasha ilaahay qaar ka mida ayaa sifo ilaahay subxaanahu wa tacaala looga sugayaa isam walibana waxa uu keensanayaa sifo ilaahay loo sugayo marka inta weji ee sifada ilaahay looga sugayo soo ma arkaysaan yacnii isam kasta sifo ayuu xambaarsan yahu ilaahay loo sugayaa bacdu sifaadna sidooday u soo arooreen sifanimo iyagoo sifo ah oon meelba laga soo qaadanay bacdu sifaadna afcaasha ilaahay ayaa laga qaadanaya oo looga sugayaa marka saddexdaa wejiba dee ilaahay sifaadku way ugu sugnaadaan laakiin baabul asmaa waa baab ka cidhiidhisan oo ka kooban kana khaasan baabka sifaadka waayo asmaada wixii kitaabka iyo sunnada ku soo arooray inay asmaa ilaahay tahay ayuunbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isam ahaan loogu sugayaa oo magac looga dhigayaa marka baabu sifaat waa ka ballaadhan yahay baabka asmaada baabulkhbaarna wa baabu اlkhbaari awsacu min baabi اlasmaa'i wasifaat baabka ikhbaarka ayaa sifaadkiina ka sii ballaadhan oo asmaadii iyo sifaadkiiba ka waasacsan oo awsacu labwaab dee baabu likhbaar buu noqonaya kadibna baabu sifaat baa kusii xigaya baabu lasmaana waa adyaqu labwaab baabka ugu cidhiidhisanina waa baabu lasmaa waayo dee wixii isam ahaan ugu sugnaaday kitaabkiiyo sunnada mooye wax kale loo sugi maayo oo waa tawqiifi waxa uu sheekhu yidhi marka alqaacidatu athaaniya qaacidadii labaad ee qawaaciddii sifaatka baabu sifaati sifaatka baabkoodii awsacu waa ka ballaadhan yihiin min baabi alasmaa asmaada baabkeedii wadalika arrinkaasina haabitun waa sugan yihi waayo lianna kulla ismin waayo magac kastaa mutadaminun waxa uu keensanayaa lisifatin sifo kamaa sabaqa sidii inoogu soo horumartay fi lqaacidati athaalitha qaacidadii saddexaad oo min qawaacid alasmaa qawaaciddii asmaada ka mid ahayd walianna min asifaati waxaa kaloo sababta labaad ay tahay walianna min asifaati waayo waxaa kaloo sifaadkii ka mid ah maa yatacallaqu wax ku tacalluqaya oo ku xidhan biafcaali illaahi ilaahay afcaashiisa tacaala koreey oo afcaashii ilaahay laga qaadanayo wa afcaaluhu afcaasha alleena laa muntahaa dhammaansho uma sugnaanin lahaa afcaashaasi meelay ku dhammaato male marka dee afcaashii ilaahay qaar ka midana sifaad baa laga qaadanayaa sidaasaa sifadii markaa ay u ballaadhantay walianna min asifaati waayo sifaadkii waxaa kaloo ka mida maa yatacallaqu wax ku xidhan biafcaali illaahi ilaahay afcaashiisa tacaala koreey wa afcaaluh ilaahay afcaashiisuna laa muntahaa meel ay ku dhammaataa lahaa afcaashaasi uma sugna kamaa anna aqwaalahu sida ilaahay aqwaashiisu laa muntahaa meel ay ku dhammaataa lahaa aqwaasha aanay ugu sugnayn sida aqwaasha iyo hadallada alle aanay dhammaansho u lahayn ayaa afcaashiisuna dhammaansho aanay u lahayn qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaalaa koreeye walow annamaa fi lardi min shajaratin aqlaam walbaxru yamuduhu min bacdih sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat اllah rabbi waxau yihi walow annamaa fi lardi haddii arlada waxa ku sugan oo min shajaratin dhir ihi aqlaamun qalimo wax lagu qorayo ay noqon lahaayeen wاlbaxru ay jinsu اlbaxri ashu waa jinsiyo bad keliya ma ahee waa jinsu اlbixaar wax alle wixii adduunka bad jiray oo walbaxru jinsigaa baduhuna khad lagu qoraya ay yihiin haddii wax alla waxa arlada dhir ku sugani ay qalima noqon lahaayeen wax lagu qoro wax alla waxa adduunka bad ku suganina khadkii lagu qoraya ay noqon lahaayeen weliba intaa laguma dayne yamuduhu xaal u siyaadinaya badahaas min bacdihi ay min bacdi nafaadihi badahaasi markay dhammaadaan kadib lagu sii kordhinayo oo uu siyaadinayo sabcatu abxurin toddoba badood oo kale haddii sidaa la yeeli lahaa maa nafidad kalimaat ullah ilaahay kelimaadkiisii hadalladiisu may dhammaadeen waayo ina allaha alla casiizun waa kii haalib ah ee awood iyo qalabo iskale cid beegsan kartaana aanay jirin xakiimun waa allaha xukumka iyo xikmaddaba isagu iska leh waxay markaa aayaddani tilmaantay ilaahay subxaanahu wa tacaala aqwaashiisa iyo hadalkiisu nihaayo iyo meel ay ku dhammaatay inaanay lahayn haayo waxa laynoogu soo qiyaas qaatay yacni oo laynoogu soo halqabsaday mithaal dee waxa ugu weynee maskaxdeennu ay qaadi karto waayo toddoba badood baa tidhi toddobaatan haddii laysku keenana wax allo wixii la keenaba kelimaadka alluunbaa ka fara badan laakiin intaynu inaku suuraysan karro ayaa dee laynoo soo qaatay oo waxa adduunka bada ka jira oo toddoba kalena lagu daray khad inta laga dhigo waxa dhulka dhir ku yaallana qalin laga dhigo haddii la odhan lahaa ha la qoro kelimaatullah waxay dhammaan lahaayeen hadalkii ilaahay oon dhammaan alla wuxuu yidhi markaa walow annamaa fi lardi haddii arlada wax alla waxa ku sugan oo min shajaratin dhir ah aqlaamun qalima ay noqon lahaayeen waalbaxru ay jinsulbaxr waa jinsiga badaha waxa adduunka bada yaallaana midaad iyo khad lagu qorayo kelimaadka alle ay noqon lahaayeen yamudduhu xaal u siyaadinaya badahaas min bacdi min bacdihi ay min bacdi nafaadih markay dhammaadaan kadibna badahaasi ay siyaadinayaan sabcatu abxurin toddoba badood oo kale ay kordhinayaan haddii sidaa ay dhici lahayd hee waa jawaabtii lowda maa nafidad kalimaatullah ilaahay kelimaadkiisu may dhammaadeen waayo ina allaha alla casiizun waa ka haalibka ah xakiimun ee aan khaldamin ee shay walba meeshiisa dhiga wa min amhilati daalik waxa uu sheekhu yidhi arrinkaa la soo sheegay tusaalayaashiisa waxaa ka mid ah in baabka sifaadku ay ka ballaadhan yihiin baabulasmaa waxaa tusaalayaashiisa ka mid ah anna min sifaati illaah in ilaahay sifaadkiisa ay ka mid yihiin tacaalaa korreeye almajiiu imaatinka iyo walityaan imaatinka walakhdu iyo qabashada iyo walimsaaku haynta walbadshu iyo qabashada ilaa hayri daalik ilaa laga gaadhayo waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn oo mina sifaati sifaadkii kale ah allatii sifaatkaas oo laa tuxsaa aan la soo koobi karay waxa uu sheekhu yidhi tusaalayaasha arrintaa waxaa ka mid ah in ilaahay sifaadkiisii ay ka mid yihiin almajiiu waalityaan imaatinkii ilaahay inuu imanayo imaansho ku habboon oo laa'iqo ah walakhdu walimsaak qabashadii iyo hayntii inay ka mid tahay oo alla wuxuu doono uu qabanayo wuxuu doono uu haynayo walbadshu qabashadii ilaa hayri dalika min asifaati alatii laa tuxsaa ilaa laga gaadhayo kuwaa la soo sheegay kuwii aan ahayn ee sifaatkii kale ahaa ee aan la soo koobi karay kamaa qaala tacaala siduu allah yidhi koreeye wajaaa rabbuk wajaaa waxa yimid rabbuka rabbigaa ayaa yimid idan hadihi alaaya de waa min aayaati sifaat waxaana laga qaadanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dee majiigiisa iyo imaatinkiisa imaatinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu imanaayo ayaa laga qaadanayaa aayaddan wajaaa rabbuk wa qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi hal yanduruuna ey yantadiruun oo miyaa ay sugayaan ilaa an yaatiyahum allah ilaahay inuu u yimaado mooyaane fii dulalin maca dulal hadhadhmacood inuu ugu yimaado mooyaane allah hadrharkaasoo min alghamaam daruuro ah oo miyay sugayaan inuu ilaahay u yimaado mooyaane waxa weeyaan hadrharkaa daruuraha ah macooda waxaa labada aayadoodba laga qaadanayaa sifatu اlmajii waalityaan sifadaas dee waxa weeyaan imaatinka ayaa laga qaadanaya majiigana waxaa la yidhaahdaa maji muطlaq iyo maji muqayad almajiء اlmuطlaq waa imaatinka muطlaqa ah ee aan waxba ku qeydnayn sida kan aayadda ku yimid wajaءa rabuk oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iman doono qiyaamada tacbiirka maadiga laga cabirayna waa litaxaquqi اlwuquuc waxaa asaaliibta luqada carbeed ka mid a shaygu markuu yahay shay yacnii dhiciddiisa la hubo oo aan baaqanayn waxaa laga cabbiraa kaannahu waqac sidii wax dhacay oo kale oo qiyaamadii iyadoonay dhicin ayaa haddana maxaa laga cabbiray ataa amru ullah falaa tastacjiluuh yacnii dhiciddeedaa la hubaa oo aan shaki iyo midmidow lahayn tanna waa sidoo kale wajaaa rabbuk rabbigaa goormuu imanayaa dee yowma alqiyaama lifasli alqadaa si uu addoommadiisa u kala saaro kaannahu inuu yimid oo kalea laga cabbiray marka majiigaasoo kale waa majiin muطlaq ah oon waxba ku xidhnayn waxaan u tilmaamayaa ilaahay inuu qiyaamada dee addoommadiisa u soo degi doono u iman doono si uu u kala xukumo majiiga muqayadkiina waa ka wax lagu xidho sida walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin yacni kitaab baanu u keennoonu ula nimid marka iminka majiigaasi waa majii muqayad ah oo macnaha ku qaydan dee wixii la keenay walaqad ji'naahum bikitaabin kitaab baanu ula nimid oonu u keennay baa alla u yidhi subxaanah marka wuxuu ku qaydan yahay dee kitaabkaa la keenay ee muطlaq ma aha laakiin wajaءa rabuka waa muطlaq kamaa qaala tacaala siduu allah uu yidhi wajaءa rabuka rabbigaa waa yimid waa imaatin xaqiiqi ah oo bidaatii uu ku imanayo oo aan lagu awilayn jaaءa amruhu ama raxmatuhu ama malaa'ikatuhu yacni ta'wiilaadkaasi waa baatil waayo dee ilaahay hadduu doonayo inuu tilmaamo cidda imanaysaa inay malaa'igta tahay wajaءat ilmalaa'ika la odhan laha ama wajaءa amruhu ama wajaءat raxmatuhu laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u yihi wajaءa rabuka walaslu cadamu taqdiir asalkuna waa inaan meesha waxba ka maqnayn waxna aan loo soo qadarin inaad waxbaa xadfan oo loo soo qadarayaa tidhaahdaa asal ma aha maxaa kuu kalifaya asalku waa aayaadka i sifaadka ilaahay ka warramaya xaqiiqada daahirkeeda ee ka muuqata in sidaa ilaahay loogu sugo sida laa'iqa ku ah ee ku habboon ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoon khalqigiisa lagu shabahay wa qaala ilaahay waxau yihi subxaanah hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin min alghamaam hal yanduruuna ay hal yantadiruun oo miyay sugayaan ilaa an yaatiyahum allah ilaahay inuu u yimaado mooyaane ma wax kaley sugayaan fii dulalin maca dulal hadhadh macoodna uu ugu yimaado hadharhkaasoo min alghamaami daruuro ah yowma alqiyaama marka samaawaadku ay dildilaacaan ee la ballaqee albaaba ay noqdaan malaa'igtii baa ka soo degaysa malaa'igtu marka ay ka soo daadegto samada ee ay dhulka u soo daadegto dee khalaa'iqdii iyo makhluuqaadkii ayay ku wareegayaan oo ay isku wareejinayaan intaa kadib ayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala soo degayaa si uu addoommadiisii u kala saaro oo uu u kala xukumo alghamaam waxaa la yidhaahdaa waa asaxaabu alabyad araqiiq waa daruuraha yacni daruur cad oo khafiifa weeyi markaa samadu markaa ay dildilaacdo ayaa waxaa ka soo baxaya daruurahaas yacni daruurtaa cad ee khafiifka ayaa ka soo baxaysa kadib malaa'igtii ayaa samada ka soo daadegaysa oo khalaa'iqdii ku wareegaysa kadibna ilaahay baa soo degaya oo addoommadiisii kala xukumaya marka wakhtigaas yacnii daruuraha cad ee khafiifkii ay samada ka soo baxayaan baa ilaahayna soo degaya ee malaa'igtuna ay soo degto shaahidunaa min alaaya waa ilaa an yaatiyahum allah waa sifatu lityaanka ah ayaa ficilkaa laga qaadanaya sida ficilkii hore jaaaba sifatu lmajii looga qaadanayay wa qaala tacaala allah wuxuu yihi subxaanah faakhadahum allahu bidunuubihim faakhadahum allah ilaahay waxa uu ku qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtii ay galeen darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qabtay oo uu ku ciqaabay ashaahidu min alaaya sifat اlahd faakhadahum اllah wa qaala tacaala rabbi waxa uu yihi subxaanah wayumsiku الsamaaءa an taqa calى اlardi ila biidnih wayumsiku ilaahay waxa uu hayaa asamaaءa samada an taqaca min an taqaca inay ku dhacdo ayuu ka hayaa cala alardi arlada ay ku dhacdo ilaa biidnih ilaahay isagoo oggolaado mooye ilaahay subxaanahu wa tacaala samada aynu arkayno isaga ayaa inaga haya si aanay dhulka ugu dhicin isagoo u oggolaado mooye waa sifatu limsaak hayntaa uu hayo yacni sifadaasaa laga qaadanaya wa qaala tacaala allah wuxuu yihi subxaanah ina batsha rabbika la shadiid ina batsha rabbik rabbigaa qabashadiisu nebi muxamedow la shadiidun tii daran weeyi waa sifatu lbatsh ilaahay inuu wax qabto wa qaala tacaala allah wuxuu yihi subxaanah yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra yuriidu اllaahu ilaahay wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd ayuu idinla doonayaa walaa yuriidu idinlama doonayo bikum idinka alcusra culays idinlama doonayo yacni iraadadani iraadadu labay noqon jirtay iraada kowniya iraada sharciya hadihi اliraada hiya aliraada asharciya alatii turaadifu اlmaxaba waa ta fangashan ama la mid yani la macnaha ah maxabada lanna iraadada sharcigii waa bimacna almaxaba waridaa waxa ilaahay uu raallida ka yahi uu jecelyi iraadada kownigiina waa ilaahay dee wuxuu qadaro kownan ha jeclaado ama yuu jeclaan waayo shar iyo khayr kufri iyo iimaan intaba waa qadaray haddana dee walaa yardaa licibaadihi اlkufra ilaahay ma jecla marka tani waa tii sharciga ahaydee bimacna almaxaba waana sifa ficliya maanta yuriidu allaahu ilaahay waxau idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd walaa yuriidu idinlama doonayo bikum idinka alcusra culays yacni sifaatkan aynu soo maray oo dhanna waa sifaat alafcaal sifaat ficli ah wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam markaa sifat اliraado ayaa looga jeedaa oo bimacna almaxabati sharciga hayd ah wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed waxa uu yidhi waa xadiid saxiixeynka ku sugan min xadiidi abi hurayra yanzilu rabbunaa rabbigeen wuxuu u soo degaa ila asamaa'i اddunyaa samadan inoo dhow toddobada samo way kala sarreeyaane tan u soo sokaysay ina soo xigta ayaa la yidhaha samaau dunyaha taasaa alla u soo degaa kulla leylatin habeen walba yanzilu rabbunaa tabaaraka wa tacaala kulla leylatin ila samaa'i اddunyaa rabbigeen tabaaraka weynaa oo wa tacaala korreeye waxa uu soo degaa kulla leylatin habeen walba ila asamaa'i اddunyaa samadan dhow ee ina soo xigta xiina yabqaa hulusu leyli alaakhir marka uu hadho habeenka saddex meeloodow meesha dambe habeenka saddex markaaad u qaybiso laba markay tagaan ee meeli hadho meeshaa dambe markay hadho ayaa alla u soo degaa samaau dunya nusuulan yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sulطaani waa soo degitaan ilaahay weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa u cunanto munaasab ku ah ha isku wareerinin keyfa yanzil siduu u soo degaa waayo laa yacrifu keyfa huwa ilaa hu waa yacni kayfiye isaguu og yahay inaku si aynaan garanayn yaquulu waxaan u odhanayaa rabbi markaa uu soo dego man yadcuunii fa astajiiba lah yaa i baryaya oon aqbalaa man yas'alunii fa ucطiyah yaa waxi su'aalanayoon siiyaa man yastakfirunii fa akfira lah yaa dembi dhaafi weydiisanayoonu dembi dhaafaa allahu akbar waa fadli iyo karaamo aada u weyn ruuxa alla waafajiyo wakhtigaas intuu kaco inuu yidhaahda anigaa raba yaa allah aysii shaahidku markaa waxa weeyi sifadaa nusuulkee laga qaadanaya yanzilu rabbuna waa sifatu nusuul waxa uu sheekhu yidhi fanasifu اllaha tacaala ilaahay korreeye waxaan ku tilmaamaynaa oo ku sifaynaynaa bihaadihi tani asifaati ee sifooyinka ah cala alwajhi wejigii ayaanaynu ugu sifaynaynaa rabbi alwaaridi ay u soo aroortay sifaadkani siday u soo arooreen baynu alla ugu sugaynaa walaa nusamiihi kuna magacaabi mayna rabbi bihaa sifaadkani oo falaa naquulu odhan mayno inna min asmaa'ih ilaahay magacaantiisa waxaa ka mid ah aljaa'i kii imanaya walaaati kii imanayay iyo walaakhidu kii qabanaya walmumsiku kii haynaya wax iyo walbaatishu kii wax qabanaya walmuriidu kii doonayey waalnaasilu kii soo degayey iyo wanaxwu daalika wixii la mid ah wain kunnaa aynu ahaanaba nukhbiru kuwii kaga warramaya bidaalika arrinkaasi canhu ilaahay oo wanasifuhu kuwii ku tilmaamayaba aynu noqonno bihi arrinkaas waxa uu sheekhu halkan ku caddeeyey yacni munaasabadii uu uga socday ahayd baabu sifaati awsacu min baabi alasmaa in sifaadku ay ka ballaadhan yihiin asmaada wuxuu yidhi waxaasoo sifaada inakoo ilaahay u sugayna sifatu alahdi sifatu almajiid sifatu alnusuul sifatu aliraada waxaasoo sifaada inakoo u sugayna haddana sifaadkaa isam uga samayn mayno oo ku magaca odhan mayno maadaama yanzilu rabbunaa sifatu nusuul u leeyahay dee naasilna aynu u bixin oo asmaadiisa aynu ku darro sidaa odhan mayna buu yidhi hadda iyadoo inoo bannaan tahay inaynu ku sifayno sifatu nusuul sidoo kale inaynu kaga waranno biannahu naasilun ilaa samaa'i dunya inuu samaa-u dunyaha u soo dego inaynu kaga khabarro ama aynu nusuulkaba ku sifayno ikhbaarkaa iyo wasfigaasiba isagoo inoo bannaan haddana isam uga dhigi mayno oo odhan mayno ilaahay asmaadiisa waxaa ka mida naasil waaye yanzil ilaahay asmaadiisa waxaa ka mida aakhid waaye fa akhadahum ullah sidaa odhan mayno waxay markaa culimmadu yidhaahdeen yacni khulaasatu abwaabi alasmaa'i waasifaat waxaa ku soo arooray saddex baab waa baabu alasmaa wa baabu asifaat wa baabu alikhbaar saddexdaa baabba ugu muhiimsan baabka asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala baabka sifaadka ilaahay u sugan subxaanahu wa tacaala iyo baabka ikhbaarka ee ilaahay lagaga warramayo wixii munaasab ah ee waxa soo aroorayna aan ka hor imanayn wax nuqsaanina aanay ku jirin walow kitaab iyo sunna bayuu ku soo aroorinay waxaa kaloo ka mid a qawaacidda muhiimka ah anna baaba alasmaa'i huwa akhasu tilka alabwaab in baabka asmaadu uu yahay baabka ugu khaasan ee ugu cidhiidhisan abwaabtaa saddexa saddexda ah famaa saxa isman saxa sifatan wixii isam ahaan ilaahay ugu ansaxaa sifa ahaanna waa ku ansaxaya waayo kullu ismin yatadamanu sifa wa saxa khabaran khabar ahaanna wuu u ansaxayaa oo wixii isam ahaan u ansaxay sifa ahaanna u ansaxay in ilaahay lagaga warramo oo lagaga khabraana waa saxiix walaysa alcaks laakiin waxa weeyaan cagsi ma aha yacni cagsigu saxiix ma aha oo macnaha wixii sifo ku ansaxaa daruuri ma aha isamna inuu ku ansaxo khabarna uu ku ansaxo de macnaha wixii khabar ku ansaxaa daruuri maaha inuu isam noqdo ama sifo u noqdo kadalika wixii sifo ku ansaxaa inuu isam u noqdaana dee daruuri ma aha qad wa qad marka calaa kullin wuxuu yidhi wixii isam isagu ku ansaxaa sifo in looga dhigana dee waa ku ansaxayaa in lagaga khabrana waa ku ansaxayaa laakiin cagsigu dee saxiix ma aha waa qad wa qad waanu ansixi karaa mana ansixi karo qodobka saddexaad waxa weeyi baabu sifaati awsacu min baabi alasmaa baabka sifaatku waa ka ballaadhan yahay baabka asmaada famaa saxa sifatan falaysa sharطa an yasixa ismaa wixii sifo ku ansaxaa shardi ma aha oo daruuri ma aha inuu isamna ku ansaxo faqad yasixu waqad laa yasix wixii sifo ku ansaxaa isamna waa ku ansixi karaa kumana ansixi karo maca ana alasmaa'a jamiicuhaa mushtaqat min sifaatih iyadoo asmaada ilaahay oo dhan laga soo jeexday sifaadkiisa oo waataynu idha asmaa ullaahi aclaamun wa awsaaf marka asmaada ilaahay waa mushtaq waxaa laga soo jeexday sifadan masdarka ah oo caliim dee sifat اlcilm ayaa laga keenay casiiz sifat اlciza xakiim sifat اlxikma yani asmaada ilaahay waa mushtaq waxaana laga keenay sifaadkaa masderkaa sifaadka ayaa laga keenoo asal u ah walidaalika wayna ka nidhi yani addahru laysa isma min asmaaءi اllah liannahu laysa mushtaqan de soo ma mushtaq maaha waa jaamid yani wax wasfiye macno laga qaadan maayo waa zaman ama waa xilli un qodobka afraad wuxuu yihi ana ma yadkhulu fii baabi اlإkhbaari canhu tacaala awsacu mima yadkhulu fii baabi asmaa'ihi wa sifaatih waxa gala baabulihbaarka ilaahay waxyaabaha lagaga warramaye lagaga khabrayo baabulihbaarka waxa soo hoos galaa waa ka ballaadhan yahay waxa soo gelaya baabkii asmaada iyo sifaatka fallaahu yukhbaru canhu biاlsmi wa bالsifa ilaahay ismigii sugnaaday waa lagaga khabri karaa sifada uu leeyahayna waa lagaga khabri karaa wa bimaa laysa bismin walaa sifa waxaan isamna ahayn sifana ahaynna ilaahay waa lagaga khabri karaa kaalfaad الshay wاlmawjuud wاlqaa'im binafsi wاlmacluum sida alfaadda noocaas oo kale ah dee ilaahay waa lagaga khabri karaa biannahu shay biannahu mawjuud biannahu qaa'imu binafsi fainahu yukhbaru bihadihi اlalfaadi canhu waayo alfaadda ilaahay waa lagaga khabraa walaa tadkhulu fii asmaa'ihi اlxusnaa wa sifaatihi اlculyaa mana soo gasha asmaada ilaahay wanaagsan iyo sifaadkiisa sare ka mid ma aha qodobka shanaad wuxuu yihi ana baaba alasmaa'i waasifaati tawqiifiyaan baabka asmaada iyo sifaadku waa tawqiifi faalaslu fii ihbaati alasmaa'i wasifaati aw nafyihimaa can illaahi tacaala huwa kitaab اllahi wa sunnatu nabiyih sala allahu calayhi wasalam waxaa asal u ah sugidda asmaada iyo sifaadka in la sugo ama ilaahay loo diido kitaabka alle iyo sunnada nebigiisa فmا wرd إثbاth mن الأسmاء والصفاaت في القرآن والسuنaة صحيiحة faيجiب إثbاaته wixii asmaada alle iyo sifaadkiisa qur'aanka iyo sunada صaxiixa ku soo arooray waa waajiب in loo sugaa وma warada nfyu فيihima fayaجiب nfyuه wixii ay ku soo arooray kitaabka iyo sunada in loo diidaya allana waa waajiب in loo diidaa وأma ma lam yarid إثbاaتhu وanfyuه falaa yصxu اsتicmaalhu fي baabi الأسmاءi والصفاaت إطلاaqا wixii laakiin ihbaatkiisa iyo nafyigiisu toona aanu ku soo aroorin kitaabka iyo sunnada dee in asmaadii iyo sifaadkii loo adeegsadaa ma bannaana walidaalika imaamu axmed wuxuu yidhi laa yuusafu allahu laa yuusafu allahu ila bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluh laa natajaawasu alqur'aana waassunna ilaahay laguma tilmaamo wuxuu naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisu uu ku tilmaamay mooyaane qur'aanka iyo sunnada ka gudbi mayno شhekh الإسلام iبن تayمiyana wuxuu yihi وطريqaة سلف الأmة وأئmatiha أنهم يصفوna الlaha bma waصفa bه نفسه وbma waصفahu bه rasuuله طaريiqii slفkii ummadan ee hore ee soo jireenka ahaa صaxaabadii iyo taabiciintii وman taبcaهum بإحsaan iyo aئmadoodii hormoodka ahaye ummadda u mudnaa wadadoodu waxay ahayd inay ilaahay ku tilmaamaan wuxuu naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisu uu ku sifeeyey salى الlaه عaلaيه وسلم qodobka u dambeeya waxa uu yahay baab اlإkhbaar laysa tawqiifiyan yacni hadal baa ku jira laakiin sida saxiixa ah baabka ikhbaarku sida asmaada iyo sifaadka tawqiifi uma aha oo wixii aan waxa weeyaan dee ka hor imanayn alfaadda soo aroortay macnihiisuna uu munaasab yahay ee nuqsaan iyo ceebe aanay ku jirin ilaahay in lagaga khabro o lagaga warramaa dee waxa weeyaan way bannaan tahay walow kitaab iyo sunaba yay ku soo aroorine sida maxaa ka mid ah alqadiim yacni in lagaga khabro biana allaha qadiimun ilaahay inuu qadiim yahay in min baab اlإkhbaar lagaga waramo iyadoon haddee ism looga dhigayn laakiin lagaga khabro biannahu qadiimun dee way bannaanta waayo wuxuu la macno yahayba dee isamkii waaridka ahaa ee ahaa alأwal waxaa kaloo lagaga khabri karaa iyadoon ism u ahayn biannahu albaaqi waayo wuxuu waafaqsan yahay macno ahaan alaakhir aladi laysa bacdahu shay marka calaa kullin yacni waxyaabaha dee macaanidoodu ay munaasabka tahe nuqsaanta aan lahayn iyadoon ilaahay isam iyo sifo looga dhigayn haddana waa lagaga khabri karaa biannahu kada biannahu mawjuud biannahu qadiimun biannahu albaaqi waa lagaga khabri karaa marka khulaasadu waxa ay tahay uun yacni baabka asmaada iyo sifaatku iyagu waa tawqiifi oo waxaan waarid ahayn dee ilaahay lagu magacaabi maayo laguna sifayn maayo waanay kala ballaadhan yihiin oo adyaqu labwaab waa baab lasmaa oo wixii isam ahaan ugu soo arooray mooye ee kitaabkiiyo sunnada ku sugan mooye dee wax kale magac looga dhigi maayo baabka sifaatkuna waa ka waasacsan yahay baabka ikhbaarkuna labadoodaba wuu kasii ballaadhan yahay marka awsacu labwaab waa baab likhbaar adyaqu labwaabna waa baab lasmaa baabu sifaatna dee awsac min baabi اlasmaa wallahu subxaanah wa tacala aclam